agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland aadan maxamed hudle oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland intii u dhexaysay sanadkii laba kun labaiyo labaatan ilaa iyo laba kun labaatan iyo afar si gaar ah ka wacyigelinta bulshada ee xaalufka deegaanka la qabsiga isbeddelka cimilada iyo beerista dhir oo wasaaradda uu sheegay in ay markaasi qayb ka qaadatay beerista shan kun oo geed haddaba waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland aadan maxamed hudle oo ka warbixinaya waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda labadii sane ee lasoo dhaafay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda jubbaland waxyaalo badan baa u qabsoomay haddii gaar ahaan aan kasoo qaato labada sane ee ugu dambeeyey waxaana maanta halkan idinkula wadaagi doonaa dhammaan wixii wasaaradda u qabsoomay iyo qorshayaanta hortaminta u leh sanadada soo socdaee laba kun shan iyo labaatan iyo laba kun iyo lix iyo labaatan haddii aan dib u laabto laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar wasaaradda shaqooyinka u qabsoomay waxaan marka hore isku daynay ka wasaarad ahaan inaan u saldhigno sharciyada asaasiga u ah wasaaradda iyo baadi'ida guud ee wasaaradda ee la tahay inay ku shaqeyso sharciyada iyo siyaasadaha aan ilaa hadda wasaaraddu ay u saldhigtay waxaa ka mid ah sharciga ilaalinta deegaanka oo baarlamaankii maray ansixiyey golihii wasiirada mareen madaxweynuhuna saxiixay sanadkii lasoo dhaafay laba kun iyo saddex iyo labaatan sharcigaas horaa loo ansixiyey laba kun iyo sideed iyo tobankii laakiin hadda wuxuu ku jiray amendment oo wax ka bedel badan baan ku sameynay maadaama ay isbedello badan oo dhinaca cimilada iyo deegaanka labadaba ay jireen sidoo kale waxaan wasaaraddu ay diyaarisay siyaasadda isbedelka cimilada wax ka qabashada cimilada oo loo yaqaano climate change policy oo hadda stagekiisii ugu dambeeyey maraayo lana raban in loo gudbiyo baarlamaanka cafan ee golaha wasiirada in loo gudbiyo sidoo kale waxay wasaaraddu diyaarisay siyaasadda maareynta qashinka siyaasadaha ka hortaga bacaha deegaanka dhibaato fara badan ku haya aad aragteen sharciyadaas kulli way diyaarsan yihiin waxaan kaloo diyaarinay sharciga ilaalinta duurjoogta waxay dhibaato soo wajahday duurjoogta jubbaland waan ognahay ma jirto sharci gaara oo hadda ciddii waarta dhibaato u geysato maanta lagula tacaalayo haddii maanta hadduu qof durjoog uu dhibaateeyo intaanu sharciga keenno waxaa loo baahan yahay wax lala tiigsado marka wasaaradda waxay isku dayday marka inay sharci kasoo saarto la dagaalanka iyo ilaalinta durjoogta waxaa asaas u ahaa marka wasaaraddeena mabaadiida ay ku shaqeysa waxaa asaas u ahaa shuruuc iyo sharciyo iyo siyaasado iyo habraacyo inay marka hore aanu u saldhigno haddana ilaa idinkii intooda badan waa waa inoo diyaar wasaaraddan waxay rajeynaysaa sanadada soo socda shuruucdan inay noqdaan kuwa iyaga haga